habeen wacan u wanaagsan halkan waa raadiyo jowhar anigana waa bili cismaan goomey ku soo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda jowhar shirka toddobaadlaah ee golaha wasiirada oo lagu ansixiyey in disi sharciyeedyo muhiim ah maamulka gobolka banaadir oo maanta dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta degmooyinka daarusalaam iyo balcan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo ka daahfuray shir looga hadlayay tacbashada beeraha wasiirada cadaaladda iyo dowlad goboleedyada oo maanta gaaray magaalada kismaayo caasimadda maamulka jubbaland wararka caalamkana caawa waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka kenya oo shaqada ka eriyey golihiisii wasiirada
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaas waxay aan qodobada warka caawkooda ugu doorkaroon iminkana waxaad kusoo dhowaataan warkii oo faahfaahsan shirka toddobaadlaah ee golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey andise sharciyeedyo muhiim ah faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haye cabdiqaadir maxamed iimaan shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare xamsan cabdibare ayaa lagu ansixiyey hinda sharciyeedka sharciga canshuuraha dakhliga iyo xeer nidaamyaha maareynta maaliyadda guud siyaasadda deymaha iyo hanaanka amaashashada iyo soo saarista damaanadaha golaha wasiirada ayaa warbixin ku saabsan horumarka iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka ka dhageystay wasaaradda howlaha guud oo soo bandhigtay wadooyin laga dhisay garoobe baydhabo iyo kismaayo iyo sidoo kale kuwa qorshuhu yahay in laga dhiso magaalooyinka baladweyne iyo dhuusamareeb halka magaalada muqdisho laga hirgelin doono biyomareeno iyo dhuumo qaada bulaacadaha golaha wasiirada ayaa ka dhageystay wasaaradaha amniga golaha wasiirada ayaa ka dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo difaaca howlgallada lagu ciribtirayo al-shabaab maamulka gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta degmooyinka daarusalaam iyo degmada balcad warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay maryan xuseen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa maanta degmada daarusalaam ka dhagax dhigay waddo isku xiri doonta magaalada muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada saraakiisha amniga ururada haweenka dhalinyaro iyo xubno kale ayaana goobjoog ahaa dhagax dhigan ugu horeyna waxaa munaasabada dhagax dhiga ka hadlay gudoomiyaha degmada daarusalaam maxamed cabdiraxmaan iyo mas-uuliyiin kale iyagoona sheegay in wadadan iyo dhismaheedu ay muhiim u tahay bulshada soomaaliyeed
maanta waxaan joognaa maanta ay taariikhdu tahay ko iyo tobanka bisha toddobaad waxaan dhagax dhigaynaa waddada isku xiri doonta degmada daarusalaam iyo degmada balcad insha allah tacaala oo dhirirkeedu hadda yahay intaan dhisayna maantay waa laba kilomitir ballaceeduna ay yahay labaatan mitir oo laba khad ah dialaydmo waxaa iska kaashanaya maamulka degmada iyo shacabka waxaa maalgelinaya salaam somaali bank waddada waxaa dhisaya oo looga bartay dhismayaal qurux badan oo quality leh iyo waddooyin iyo buundooyin shirkadda dhismaha burid construction company waxaan rajaynaa insha allah waddadan inay wax badan kusoo kordhin doonto nawaaxiga degmada daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaan halkan ka salaameynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ganacsatada maalgelisay laamigan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu maanta duqa magaalada nogu soo noo dhex dhigo laamigan oo ka kooban laba kilomitir oo runtii ka bilaabanayso hadda laamigaas meesha ku yaal ilaa ay horay waxaana laamiga waa waddo labaatan ah sida la rajeynayna wuxuu noqon doonaa laba seed mudana guddoomiye waxaa kaloo jirto caqabadooyin ka jira degmada waxaa degmada daarusalaam iyo ila isku xiro iyo degmada balcad waxaa rabaa marka in hore loo sii socdo ilaa bacad lagu xiro waxaa rabaa marka in waddadaas laga dhigo macnada labaatan marka waxaa laga yaabaa caqabadooyin yaryarna iska yimaadaan waxaa rabaa marka in caqabadooyinkaasi maamulka gobolka banaadir iyo ayuu iska oo kaashanayna inay nagala shaqeeyaan in degmadaas degmada la geeyo ilaa iyo balcad marka intaasaan aan isleeyahay ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa tallaabo horumar leh ku tilmaamay dhagax dhiga dhismaha waddadan isagoona sheegay in sanadkan gudihiisa magaalada muqdisho laga dhisi doono laami dhan konton iyo afar kilomitir
degmadan runtii waa degmo tusaale ah tusaalena u naqon karto horumarka magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ay samaynayso meelaha daafaha degmooyinka ka sameysmo oo sidaanoo kale loosoo dalxiis tago adduunka markaad tagto waddada la maraayo waxaa waaye waxaa la sameeyaa kontarool oo looga qaado baabuurta iyo gaadiidka soo gelayso lacag looga qaado lacagtaasna dib loogu celiyo dalkaasi iyo degmadaasi iyo dadkoodaba marka waan gaaraynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaa halkan ka bilaabanayso waddo laba kilomitir ah oo gaari doonto ilaa iyo horay iyo xuduudda balcad ku sii socon doonto dhanka kale ilaa iyo laamigii ka soo leexanaya jidkii warshadaha runtii berigii la dhisaayey waxaad mooddaa xoogaa rajadan badan lama qabinin saanaa wax noqonayn leesma lahayn waa la yareeyey hal raaweyey eeday ballaceeduna aadu uu yar yahay laakiin hadda tan waa laba ayay noqonaysaa tan xagga ka soo bilaabatay la qabsan doontaa insha allahu laba seed oo labaatan mitir ah ballaca weliba waxaan jeclaa in labaatan inta laga sii badiyo soddon la gaarsiiyo marshabiyoodigana uu sii dheeryahay say u noqoto wadda hawey ah oo tusaale u noqoto waddooyinka kale magaalada muqdisho aan la wada soconnaba magaalada inteeda badan waddooyinkeedii dibaa loo dayactiray waddooyin cusubna haddaan bilownay laba kun labaatan iyo afartan waxaan rajaynaynaa konton iyo afar kilomitir ee laami ah inaan magaalada muqdisho ka samayna haddii ilaa yidhaahdo qaar badanna hadday dhammaad yihiin qaarna hadday bilow yihiin waddooyin cusuboon horuu jiri jiri sidii tan oo kalena insha allah way bilowdeen meelo badan ayayna ka socdaan taasna waxaa suurageliyey dadweynahoo bislaaday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo ka daahfuray shir looga hadlayay tacbashada beeraha warkaasi waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray siraaj isxaaq madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti garen ayaa maanta shir guddoomiyey kulan looga hadlayay isbeddelka cimilada iyo wax soo saarka beeraha oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayna ka soo qaybgaleen wasiirada wasaaradaha beeraha maamul goboleedae dalka sidoo kale kulankan oo ay fadhiyeen iskaashatada beeraleyda koonfur galbeed ayaa si aada looga hadlay sidii kor looga qaadi lahaa wax soo saarka dhanka beeraha ugu horreyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane isaaq cali subuq iyo wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa in badan faahfaahiyey dadaalada ay ugu jiraan sidii kor looga qaadi lahaa wax soo saarka beeraha ee loona dhiirigelin lahaa beeraleyda dalkeena camal camal bank email oo accountle furaay oo iskaashatooyinka accountle furaay may dareeray process oo la kamaalgeliyo website bankiga i b s oo kale yooba ka dhiirigeliyayeen geesuga shir ka fadhiyeen intii oo maalgeliyaan faa'iidalnay saaran saata i b s sheegay cagaf iyada gaalagata faw taragtar nimagadane faw taragtilayo laakiin cagaf i b s a yaa ku ficil halkii cagaf meega taragto madon anti la dhiirigeliyey oo mif ka codsadaan wasiir maareey suna wal hay-adda ku sugayay iyada process iyo handaaye processka maalan haddii ataada ku codsatay hay-ad d t b global oo tiri maaragtay madaxweynayaasha adduunku way surmaan ama way istaagaan markay arkaan beeraley that is true actually dadka beeraleyda iyo xoololeyda iyo kalluumaysatada waa dadka ugu qiimaha badan dal kasta sababtay ugu qiimo badan yihin ma taqaanin waa qofkii waxa la cunayo soo saaraya dadka kale consumeris waaye magaaladan ay joogaan waxba soo saaraan waxaad soo saartay cunaan ama hilib bay cunaan ama caanay cunaan ama kalluun bay cunaan ama wax beeraa kasoo kasoo baxay cunaan marka waad ka qiimo badan tahay way ka qiimo badan yihiin meelaha dowladuhu lacagaha geliyaan subsidariska geliyaan taageeraan weeye madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaren oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa si aada ugu booriyey wasaaradaha beeraha heer maamul goboleed iyo heer federaal inay ku dadaalaan sidii bulshada looga dhiirigelin lahaa wax soo saarka dhanka beeraha
baahiyaha iskaashatooyinka ama beeraleyda soomaaliyeed oo kale koonfur galbeed ay soo gudbiyeen oo dhan wixii suurtagal ah oo markaas la suubin karo oo ay dowladda ay awooddo waxaan wasaaradaha aan faraynaa inay kala shaqeeyaan beeraleyda ayna ku garab istaagaan oo ay ku dhiirigeliyaan wixii la heli karana dalbaan wixii aan dee la hayninna waa laga maarmayaa awalba lama hayn jirin waana la abuuran jiray waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay oon aqii oo xaqiiqdii aan awalna ogaa roolka fiican oo wax soo saarka ay ku leeyihiin gabdhaha reer koonfur galbeed aadaan ugu faraxsanahay haddana matalaada fiican oo qiimaha badan oo ay ku leeyihiin iskaashatooyinka iyo aragtida ay ka qabaan wax soo saarkii beeraha aadan ugu faraxsanahay iyo ilbaxnimada la gaaray wasiirada cadaaladda ee dowlad goboleedyada ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo caasimada maamulka jubbaland maxamed cabdi ayaa faafaanta warkaasi magaalada kismaayo inooga soo diray waxaa maanta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose soo gaaray wafdi hordhac waa ku kooban wasiirada wasaaradda cadaaladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya maamulka i c c khaatuma guddoomiyaha maxkamadda sare ee hirshabelle agaasimayaal saraakiil ciidan iyo xubno kale oo muhiim u ah kuwaasoo ka qaybgelaya shirka ugu furmaya magaalada kismaayo garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo wafdiga waxaa ku soo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland oo ay wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo xubno kale ka tirsan wasaaradda soo dhoweyn kadib wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in mas-uuliyiintan ku soo dhoweeyo magaalada kismaayo
waxaan idinku soo dhoweyneynaa degmada kismaayo oo ah caasimadda kumeel gaarka ah dowlad goboleedka jubbaland salaan kadib waan ognahay shaqo badanaa noo taallo waxaad hordhac u tihiin wafdi insha allahu intaan ka ballaaran oon sugayn inuu sabtiga noo yimaado oo ay ka mid yihiin haddii ilaaha yidhaahdo hoggaankii bahda cadaaladda ee soomaaliya maanta waxaan rabnaa oo keli ah soo dhoweyn ismarxabayn wixii ajenda ah ee laga hadli doono iyo qaabka ay noqon doonta insha allahu dibaan u dhiganaynaa waxaan idiin leenahay soo dhowaada waxaan jeclaan lahaa marka qaar ka mid a wafdiga magaalada kismaayo soo gaara oo iyagana warbaahinta la hadlay ayaa kaga mahadceliyey sida wanaagsan ee lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaan rabaa marka hore inaan ka mahad celiyo soo dhoweynta diiran oo ay noo sameeyeen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland madaxdii iyo wafdigii iyo mas-uuliyiintii aanu wada soconnay iyo runtii diyaargarowga iyo qorshaynta ay galeen si howlaha aan halkan u nimid ay u najaxaan runtii aadaan idinka mahad celinaynaa inta hadda aan ka warqabo anigu diyaargarowgu iyo wakhtiga ay qaadatay tiim kale oo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ka socda heerka federaal oo idinla joogaa jira oo mar walba xogta iyo macluumaadkan isla soconnay in moogtahay mas-uuliyiin iyo madax intaa la eg aada martigelisaan waa waajibaad aada u weyn waajibaad qaran ah howl sahlanna ma aha waxaan ognahay weliba imkaaniyaadka iyo dhaqaalaha iyo duruufta weliba aada u xadidan haddana inaad culayskaas taxamushaan oo dulqaataan aadaan idinka mahad celinaynaa sharaf iyo karaama inoo tahay waana waan idinku bogaadinaynaa mahadnaqa aan idinku mahadnaqayno sida wanaagsan aad noogu soo dhaweyseen magaalada kismaayo runtii ajendaha oo loo socdaa waa ajendo aada isleedahay waa aasaaska dhismaha dowladnimada soomaaliya maxaa yeelay kulligan waa cabanaynaa haddaanu cadaalad haddaanu dowlad goboleedna waa cabanaynaa haddaanu shaksinahay haddaanu wasaaradnahay haddaanu beelnahay waa cabanayna waxa laga cabanaya qolowal waxay leedahay cadaalad daraa jirta marka waxaan umalaynayaa barnaamijkii ugu fiicnaa ee muxuu ahaa lagu sixi lahaa ama iska waraysan lahayn aan idhaaho muxuu ahaa sidii aanu cadaaladda kor ugu qaadi lahayn maxaa khaldan see loo saxayaa in muxuuaha nala ku soo dhoweeyo laguna qabto magaaladan kismaayo
waxaan u mahad celinayaa reer jubbaland dadaalka iyo shaqada ay ku jiraan insha allahu wixii ka dambeeyana waa u wada joogi doonaa waa iswaraysan doonaa waxaan leeyahay soo dhowaada waa mahadsantii run ahaantii statekan uma aan mar dhow anagu bahda garsoorka anagoo ah ayaa shir lagu qabtay aan hadda aan dheerayn muddo hadda bil laga joogay bay ahayd run ahaantii aada iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa yacni dadaalkan wasaaraddu ay ka timiday federaalka runtiina hay-adda hayadaha cadaaladdu sidaan shir isugu yimaadee bal wixii wadankan u qabsoomay iyo wixii ka maqan iyo wixii uu hadda ka bacday inuu qabto tahay loogu falanqeynayo runtii wasaaradda cadaaladda ee federaalka aada iyo aadaan uga mahad celinaynaa dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo jowhar madaxweynaha kenya william ruuto ayaa kala daray golihiisa wasiirada marka laga reebo madaxii wasiirada oo sidoo kale ah wasiirka arrimaha dibadda musaaliya mutafadi ruuto ayaa ku eedeeyay wasiiradiisa howlqabad la-aan kadib banaabaxyadii toddobaadadii socday ee halista geliyey xasiloonida kenya waxaa kaloo uu shaqada ka saaray xeer-ilaaliyaha guud markii aan dib u milicsaday oo aan si qoto dheer u dhagaystay hadalka shacabka kenya qiimeyn buuxdana ku sameeyey waxqabadkii golahayga wasiirada iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha horyaala ayaan maanta aniga oo ka duulaya awoodaha la ii dhiibay go'aansaday inaan si deg deg ah xilka ugu qaado dhammaan golaha wasiirada iyo xeeryaalaaliyaha guud ayuu yiri william ruto madaxweynaha dalka kenya arrintan ayaa ka dambeysay kadib banaanbaxyo toddobaadii qaatay oo ruuxay dalka kenya kaas oo ay dadweynaha kaga cabanayaan canshuurta oo la kordhiyey iyo musuqmaasuqa oo xoogeystay dhegaystayaal war wax dal iyo dibadii naga soo gaara waa naga taa cidda warkayga uu seegay waxay dib ugu daalacan kartaa beijkeena facebook ku leenahay radio jahar intaan mar kale habada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo